Buugga ama dhigaalka aan maanta idiin soo xulnay waa waa The Fortune Men ama raggii howdalayaasha ahaa ama howdalayaashii waa buug soo la daabacay sanadka kan laba kun iyo koob iyo labaatanka oo ay qortay nadiife maxamed oo ah qoraa soomaali ingiriisa waa buug haddeer u sharaxan abaalmarinta caalamiga the booker price loona shortlist gareeyey waxaan leenahaynaa waxaan rajeynaynaa nadiif inay ku guuleysto abaalmarinta haddeer waxaa buugga iyo arrimaha uu buugga ka sheekeynayaba falanqeynayna aniga iyo saaxiibkay cali waxaan idin leeyahay dhegeysi wanaagsan dhegeystayaal soo dhowaada waa maanta iyo tuduc kale ee barnaamijkaygii bodcastiga ahaa waxaa halkan maanta wada sheekeysanayna ani iyo saaxiibkay cali u kala joognaa labada cirif ee badda atlantiga atlantiga maxaa soomaali lagu dhaa dadweynta atlantiga unbaa somaali anaga dadkeenii qoraayaashan sidaasay usoo qaateen saan marinaya badweynta hindiya badweynta atlantica badweynta pacifica so kolley waxaan marinaya magacadaas waa iska magacyo iska ah walaa aniga ma aqaan dib ma raadin laakiin saasaan is leeyahay kolley magac kale ma lahan umalayna
maanta buuggaan idiin soo xilnay waa buugga la yidhaahdo the fortune men ama raggii hoodada lahaa fortune waa hooda ma garanaysaa iyo ayaan iyo cawo iyo sareedo fortune marka fortune raggii hoodada lahaa raggii hoodalayaasha ahaa hoodalayaashii yani waxaan filayaa waxay u barbar dhigaysaa janaalayaasha miyaa taqaanaa cawad janaalayaasha miyaad maqashaawadi janaalayaasha waxaa ladhaa raggii soomaalida ahaa ee sacuudigii carabaha tegey labaatanadii sideetanadiimarka waxaan isleeyahay buugganna magaciisuna wuxuu yahay raggan hoodada la sheegaya ama ragga yurub iyo badaha geli jirayba anyways anu soo laabana buugga buuggan waa sheekafaneed laakiin waxaa laga ilhaamsaday ama laga soo dhiraandhiriyey sheekafaneedkan sheeko dhaba oo dhacday oo dhacday dabayaaqadii kontameeyadii ka dhacday cariga kan boqortooyada midooday gaar ahaan dalkiisa wales kuna dhacday nin soomaaliya oo allah naxariista loola jiray maxamuud mataan oo magaalada cardiff deganaa haddaba maxamuud mataan wuxuu ku caan baxay inuu yahay qofkii ugu dambeeyey ee xukun dila lagu fuliyo cariga kan wales dabayaaqadii kontomaadkii ani waxaan ku weydiiyey ka hor ma ku fulin jireen dadka way fulin jireen laakiin wales qofkii ugu dambeeye la dilo recordiska maxamuud mataan buu ahaa xilligaas wuxuu ahaa xilli ay aad iyo aad moogtahay xarakaadka ay usoo baxayeen kasoo horjeeda in xukunka dilka dadka lagu fuliyo wadankan qarame muxuuha boqortooyada midooday boqortooyada ingiriiska ha markaasi maxamuud mataan taasoo ku caanbaxay ugu dambayntiina dabayaaqadii sagaashamaadkii ayaa qoyskiisii iyo tafiirtiisii magdhow laga siiyey falkii aadka u darnaa ee lagula kacay maxamuud maxamuud mataan laftiisu wuxuu ahaa nin badmareena maraakiibta ka shaqayn jiray ugu dambayntiina naakhudiinimadiisii kusoo gebagabaystay marsadan cardiff tiger bay halkaas oo dad badan oo soomaali iyo yemani iyo ajaanib kaloo badan oo isku jirta isku dhafanay ay deganaayeen kabacdi maxamuud mataan gabadh cariga kan boqortooyada midooday u dhalatay oo caddaana ayuu guursaday kabacdi way kala tegeen laakiin duruufaha nolosha ayaa markii dambe ku kalifay in lagu masabido
abaalmarinta waxay ka dhacaysaa waa ingiriiska miya ingiriisay ka dhacaysaa laakiin waxay u furan tahay dhammaan qoraayada caalamiga ah nadiifa waa qoraaya keliya ee britisha sanadkan loo soo shortlist gareeyey buugga rajo fiicanna way leedahay inay ku guulaysato abaalmarintan caalamiga ah taasoo noqon doonta sharaf inuu noqonaysa waad ogeyd nin keli labaada afrikaanka ahaa ee nobel brista literatureka helay cabdirasaaq gerna
ninkan tanzanianka ha aad waa ninka labaad markii ugu dambeysay nin afrikaana la siiyey wolisiyinka oo nigerian ahaabaa ka horeysan wa marka who knows nadiifa maybe ku guulaysanwaxaan u rajaynaynaa nadiifa guul inay buggaygaas ku gulaysato calo sheekadan sheekadan maqashay aad iyo aad sheekadan waa markii labaad ani adi haddaan maanta ayaa markii labaad oo aan maqlaya maxamuud mataan maalin hore maniyow ma twitterkeeda mase twitter kalu ahaa ma aqaano ayaan dad soo sheergariyay arkay waan akhriyey adiga maqaalo qaarkood meeshuu ku dhashay meeshuu ka yimid inuu badmaaxo ahaa dhibka ku dhacay ilmihiisii sawirada qaarkood hooyadii iyo inay ilmihii u dhinteen ma aqaano laakiin hooyada ayaa ku qornayd inay dhimatay mar dhow bay dhimatay hadda sanadkii hadda ma xasuusta laakiin mar dhow bay dhimatay sawiradii ayagoo maaragtay aduu labada kunada dhimata laakiin mudda kasoo egta aad iyo aad marka saameyn sheeko saameyn igu reebatay iyadoo ah qof soomaali ah oo xilligaa joogay dhibkaa hadda ay sheegeen inuu ku kacay in way ii muuqatay laakiin waa dhibaatada ka jirta galbeedka khaasatan hadda idinku ingiriiska iyo hadda maraykanka oo kale dhibaatada ka jirta oo ah qofka madow in si gooniya takarka gooniya uu ku yahay dadka kale si gooniya loo loo beegsado mar kasta marka sheekooyinka noocaan hadda maraykankan joogna aad iyo aad ay u badan tahay oo ah in qof afartan sano konton sano lixdan sano toddobaatan sano xirnaa in lasoo daayo oo uu banaanka ka soo baxo isagoo beri ah waxba gelin marka cimrigiisii ayay qofka cimrigiisa ayay ku dhilayaan just inay yidhaahdaan ninbaa wuxuu u xirnaa less than twenty dollar aan malaynaa inay ahayd inuu xirnaa muddo ka badan labaatan iyo dhowr sano stiil yar uu samey meel yar uu wax ka xaday ayuu ku xirnaa magarata marka waa waxyaala sheekooyinka oo maaragtay saadka kugu reebayo oo ah in qofka mustaqbalkiisa dhan lagu baabi'iyo wuxuunan wuxuunan garo thanks to god for in ilaahi subxaana watacaala uu cilmiga hadda zaa'iday ee ballaartay ee d n a-da ayaa wax badan dad badan oo maxaabiis madow ah ka badbaadiyey inay xabsiga ku dhintaan oo ayagoo waayeelo ah oo ugu yaraankan ugu yaran lixdan toddobaatan jir yahay ay kasoo baxeen maanta ha calo laakiin shayga ugu muhiimsan wuxuu yahay niyow marka qof xukun dilo lagu furiyo uu mogtahay gaar ahaan haddii aana dembigaasi adigu galabsan familigiisi dhib badan bay ku reebtaa waxaana muhiima xataa boqol sano ha qacdatee qofka in haddii haddii marka dambe lasoo caddayn karo inaanu falkaasi geysan alaqal dadkiisaga ka hadhay iyo magaciisiiba guul ayay u noqotaa gooray doontaba ha noqotee haddaan usoo laabto sheekada tan horta waxaa filaya sida ay nadiifaba sheegtay wakti dheer bay ka qaatay inay sheekadan in badan bay kusoo godlanaysay oo ay hagaajinaysay oo isku ququminaysay oo moogtahay aad iyo aad uga soo shaqaynaysay leannahu sheekooyinka noocana waa inaad had iyo jeer is ilaaliso leannahu waxaad ka soo ilhaamsanaysaa qof dhacdooyin dhaba oo dhacay ayaad ka dhigaysaa sheeka faneed waad garat saa daraaddeed ma rabtid inaad
khalad ku dhacdo khalad ku dhacdo qofka qaraabadiisii aad moogtahay xumayso waa inaad baaritaan aad u dheer soo samayso oo dacdooyinka si fiican usoo ogaato deetana aad farsamayso ood yani aad in yaroo fictiona ku darto si ay sheekadu u macaanaato misana laakiin aanad wax badan oo dee si qeylal caadi ahna u bedelin marka iyadu dhacdooyinkii sheekada ee weynaa wax badan kamay bedelin laakiin si ay sheekadii u macaanayso waxay ku dhex dardartay oy ku buunbuunisay oy ku naaxisay dee magarasa sheekooyinkii iyo dadkii conversationskii dadka iyo waxaasoo dhan in la hagaajiyo u baahan yihiin marka qof waa inuu dee imaginationkiisa iyo khayaalkiisa uu adeegsado oo uu maalo dee soo maaha si dadku ay u akhriyaan aad iyo aad sidoo kale intaasoo qura maha calow laakiin buug isagoo af ingiriisi ku qoran nadiifa waxay ku dartay erayo aad u fara badan oo soomaaliya oo xataa jabtarada buugga waxay ku magac baxan yihiin af soomaali weeyaan waxay tiraa kow laba saddex ugu dambeyn jabtarka ugu dambeena waxaa dhaa khalaas waad garatay intaasoo qura maha laakiin maxamuud marka uu hadlayo mar walba af ingiriisiga iska qoran buu erayo af soomaaliya ku dhex dardaraya waad garatay ma waraysi baa jira maxamuud laga qaaday xilligaas mayda sheekadu maysa waraysi laga de waraysiyadiisii informationka dokumentigiisii dokumentigiisii waa dokumentiyadii maxkamadda inta badan waad garatay laakiin iyadu si ay sheekadii dee maxamuud oo hadlaya ka dhigta dee waxa factiskaad ogtahay waxay tahay inuu maxamuud ku barbaaray soomaaliya inuu lahjad ku hadli jiray accent ku hadli jiray sida aawadeed waa inaad af ingiriisi inkastoo si fiican ugu hadli jira laakiin boqolkiiba boqol ma ahayn sida aawadeed markay xanaaqo kale caadifi noqdo dee wuxuu ku yara dardaraya dee af soomaali ma garata
soomaali buu ku dhaaranayaa maskaxdiisa markuu keligiis maskaxdiisa ku hadlayo kale ereyo badanoo soomaaliya adeegsanaya waxay kaa tusaysaa yani waxay ku tusaysaa inta badan dhibaatooyinka waxay ka jiraan qof madow oo kale xiliyadaasi ku noolaa wadamadan dadku inta badan waxa lagu biniaadantinimadaada inay buuxdo lama arkayo nadiifa waxay aad ugu dadaashay inay soo bandhigto biniaadantinimadii aad iyo aad waad garatay waa mid ay ay dadka madow ku dulman yihiin meel kasta ay joogaan
waxaa jira bashiir good miyaa taqaanaa bashiir good waa Bashir.
waan iyo qoraa soomaaliyeed caana marka gabay uu leeyahay anu aad aad sooyaal baa la yidhaa waxa Mhm.
uu tiriyaa filayaa saddex iyo siddeetankii wuxuu idhaa nin madoobay samirkiyo siduu uu ku nool yahay mar haddaanu suulayn new yorka sanadkee loo sacabtumaayo kii suulayee tegay uma kala sokeeyaan dhammaan waa usa xariir duniyadana sadkiisii rag baa uga sarreeyo wadkuun buu ku sugayaa calow ninka madow.
wadkun ku sugay
ma garataan waa saddex iyo siddeetan Warigaa.
buu sheekay gabayga Een, ilaa haddana waxaad firaysaa black lives matter oo sanadka horena soo dhaafay ahaa Een, Aad iyo aad.
laakiin calow soomaali badan madowskuma haysatay ka waran adu madow ma tahay carab baa tahay mise madow waxaan ahay madow asmara
Adu carab baan ahay.
maya maya anagu waxaan ahay madow dhab ah soomaali ah muslin ah muslimnimada ugu horeyso laakiin waxaan nahay dad soomaaliyeed oo madow ah Laakiin qaaradda adu carab Afrika baan degan.
ahay.
maalma Tiid, marka laakiin iska de adag.
marka markaad dhinaca ka eegta calow waxa alcarabiyatu lisaan baa la yidhi ma garanaysaa Mm.
soo sidaa ma ahayn daad ma carab baa tahay markaas no ninkii qof kastoo af carabi ku hadlaa waa Ah.
carab baa layiraa laakiin
Soo anaga cajib baa waxaan ku tahay.
qana anagu waxaan yes anaga cajamaan nahay bilaalan yani madownimadu waa kalar Hey, hey, Marka- aad iyo aad.
ninkan hadda wuxuu isoo xasuusiyey sheekooyin badan Hay.
Maxamuud mataan ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto wuxuuna soo xasuus hadda wuxuu soo xasuusiyey sheekooyin badan oo halkan ka jira sida booliisku ula dhaqmo dadka madowga ah waxaa laga yaabaa inuu ku istaajiyo Een, eh, iyo inta i think dadka inta badan oo soomaalida fideoyada laga soo qaaday black lives matter wuxuu ku bilowdayba ayuu ayuu ninka hadda dhintay markuu arrintan dhacaysay ninka hadda dhintay eh, minneapolis ku dhintay wuxuu galay dukaan waxbuu ka gadan rabay labaatan doolar oo sida la yiri oo wuxuu watay aanan ahayn labaatan doolar sax marka ninkii dukaanka ayaa booliis ku wacay nimankaa way yimaadeen an sagaal daqiiqo bas koo iyo toban daqiiqo ahayd ayuu wuxuu uga taagnaa qoorta saasuu ku nuuf baxay marka waxaad dareemaysaa heerka insaaninimada iyo hadda maanta maaragtay dadka madowga ugu caansan uu ka mid yahay oo meel kasta oo madow isugu soo baxayaan ay soo qaataan ayuu ka mid yahay marka qofkaas yani estimate loguma sayo bini aadanka qofkaas de madow qof iska masaakiina oo wuxuu ahaa aanan dadka buurka lagu tilmaamo ee shaqo la-aanta ku haysato waddanka rekordkiisa oo booliisku xumeeyeen haddana wuxuu kiciyey malaayiintaas qof ayuu ayuu kiciyey meel kasta dunida ayuu kiciyey marka Calow, nafta laakiin biniaadanka dulmiyada- ha, dulmiyada noocaasanio haddaynu soomaali nahay kama madax banaani soomaha lafteennu oo wadda xataa dagaalka ay soomaalidu degto laftooda dad inala duba inala af ah inala dhaqana inala diina aan isku dad nahay ayaynu sidaa si lamida iyo si ka daran korkor u galnaa soo maha
walahi laba qolaba een, dadkeenu dhibana ayay u yihiin dadkan maaragtay la la heeb sooco ee, soomaalida laga saaray ee, meel la geliyey maaqaaniga soomaalida asalka ah soomaali dhaba wanaagsan kaa qurux badan kaa diin badan ayaa la soocay maanta maanta dadka cadaanka ah ee waddankan aan joogo waxay ka shallaayaan wixii dadkii madoobaa lagu sameeyey marka waxaa xasuusnaataa wixii maanta aan dadka kula kacno oo dadku dadka soomaaliyeed dhexda iskula kacaan oo qofkii waxaas ku kacay 4.5ka iyo dadka qabiilada waaweyn istuhmaya ee leh annaga waxaan nahay qabiil weyn ee saasaan nahay waxaa dhici doonto ay ka shalayn doonaan caruurtoodu waxay aabaashood sameeyaan marka waxaa fiican goor iyo goor tahay in in- in taa waa taas midda labaad ee aan aadka uga maaragtay xuquuqdooda iyo wanaagooda inta badan laga shaqeynin ee laiska daboolo waxaa kamid ah xuquuqda gabdhaha waxaan ujeedaa gabadha haddii laga dulman yahay ee la dulmiyey in qofkii dulmiyey uu shekan kula wadaagayo cadeen adoo raalli ah
baydaba intaan sheekada ala wadaagin hal shay aan sheego anuu carabna waan ahay nin madow baan ahay soomaali baan ahay muslim baan ahay dadka qaar baa odhan doonaa afrikaannimadii buu diiday cadaan waakaintaasi afeefar intaba waan ahay carab carab matid carab matid marka qiso maalweyte ayaan aad iyo aad ula yaab ninbaa yani si aan u sheega xataa maaqaan gabar yaroo shan iyo toban sana aanan gaarin ayaa loo diray abtigeed hooyadii la dhashay si ay ugu ciimiso aabahayd xaaskeedii xaaskiisii ayaa umushay marka waxaa loo diray inay u ciidimiso way u tagtay gabadhan hooyadeed way dhimatay ayadeed baa haysatay way u ciidimisaa ciidan say ugu wada habeenkii markaa muddo toban beri ah ayay u ciidiminaysay maalinkii habeenkii tobnaad ayuu gabadhii foolxumo kula kacay iyadoo xaaskiisii ay gudaha ku jirto foolxumo kula kacay gabadhii meel ay ka qaylis ma joogto waa gabar yaroo afar iyo toban jir ah way soo carartay subaxii markii waagu baryay way soo carartay guriga hooyadeeda timid kuma laabanayo tiri saddex bil ka bacdi markii lagu wareeray xanuunka gabadha hay oo isbitaal kasta la geeyey isbitaal kasta ee deegaanka aha la geeyey ma raba inaan deegaanka sheego deegaanka ku yaalla ayaa la geeyey ilaa xataa waddamo daris ah loo gudbiyey si bal loo raadiyo xanuunka hay markii dambe waxaa la xasuustay bal in la fiiriyo gabadhan inay uur leeda waa la fiiriyey markii la fiiriyey uur bay yeelatay waa la hubsaday haddana isbitaallo kalaa la geeyey waa lasii hubsaday waxaa caddaatay gabadhii uur kusoo baxay hadan waa la weydiye waxaa yidhi yaa teed waxaan ka keentay yaa waxay tiri abti abtigii hooyadii la dhashay dulmiga noocaas marka markaa aragtay iyo iyo waxyaalay kaloo laigisa sheekeeyo ahaa in ninkan waxaan lagu yaqaanayba in maaragtay waxyaalo badanoo noocaas ku kacay mar hore taariikh hore hadan intee rabnaa marka inay raxmadda ilaahay nooga timaado haddii aan dulmiga dadka la dhashay dadka qaraabada ah iyo dadka deegaankala ah ayna gacanta ka qaban oo wixii islaamka uu qabo aanan maaragtay lagas hadda gabadha shan iyo tobanka jirto cunuga ay dhasho muxuu galabsaday ayaduna maxay galabsatay oraahda loo isticmaalay ay dadka ninka kasoo ninka dhalay ay isticmaaleen wuxuu ahaa lacag baan siinaynaa iyo iska soo xaaq
horta arinta xumaantan gabdhaha la xumaynayo horta aad baynu uga xunnahay ilaa waxaan filayaa laba sano ka hor umbe mise hal sano ka hor markii ugu horreysay ay ismaamulada ka jira dagaalada soomaaliyeed ay ogolaadeen inay noqoto jaymid dhowaan bay ahayd intaa wixii ka horreysay laba oday oo tuuga ayuunba ishor fadhiisan jiray lacag kala qaadan jiray jariimadan dhacdayna dee qofkii qofkii lagula kacay ayaa ceeb iyo loo odhan jiray waliba lacag yaroo dee inta lasii odhan jirna meelahan ka cararoo dee ceebtada lagu ogyahay isaga tag qofkii dembiga geystay inuu iska joogayo oo cid kala xisaabtantay iyo cid wax ka tiri toona ayna jireen marka maxamuud mataan iyo dad badan oo ku nool dhibaatada ay mareen iyo dad badan oo hadda waddankeenii ay naftikooda sida hadda aan sheegnaba ay ku haysto waxbaa soo bir jirahay laakiin calow buugga haddaan soo laabto haddii buuggan af soomaaliya loo turjuman dhib baa ka imanaysa haye
nimankii leannahu marka aad qoraa tahay waxaad u baahan tahay inaad imaginationkaaga adeegsato inaad sheekoda u abuurto drama waad garato markaynu ka sheekeynay dhibanaha aan dhalo waynu sheegnay in maalan buugga chapterkiisa ugu horeeyo kaleo kufsi lagaga sheekeynayay sidoo kalena si ay maxamuud mataan ay nadiifa usoo bandhigto waxay ka sheekaysay dee noloshii ay ku noolaayeen dadkii badmareennada ahaa oo waa kontamayadii waa afartamayadii waa qof ku markab saaran afaratan saacadood waa qof dhalinyaro ah waa qof kolba tegaya marsooyinka adduunka asia iyo america iyo yurub iyo meel kasta marka xumaan bay isaga nugul yihiin kama hadlayo sigaarka iyo waxaan ka hadlayaa dee khamrada iyo tumashada iyo waxyaaba noocaasa aad iyo aad de runta haddaynu ka hadalana waxyaabahaas waa waxyaaba dhaca oo waxyaaba hada jeer jiro oo dhaca oo qoraaguna dee because wuxuu adeegsanayaa soomaaha dee maankiisa sheekadiina wuxuu rabaa inuu ka dhigo sheeko dhaca waad garatay marka sheekooyin noocaasa baa jira firi kara ha waa sheekooyin noocaas oo ay ku soo dartay baa jira dadkeenana waa iska taqaanaayo waadad dambe waxa jira waxa jira dee xataa qaabkaad u fikiraysa kolka waa la xukumaya calow moogta horta
aad iyo aad judgment badanaa jirta laakiin waxaan qofka muslimka Ah, qofka muslimka uu dembi wuu sameeyaa
may may maxamuud mataan marka Yani, marka la wuu dili yeeshaa.
rabo halka haddaan kusoo laabto aad iyo marka- aad markan jeelka la galay waa waxaa aad uga qoraysaa eh, qaabka uu tafakarka u sameeyey eh, qaabka uu dib ilaahay ugu xidhmay conversationskiisa marka toobadkeenkiisa macnaha point bo- ha, pointiga aan samayn rabaa waxay tahay inta qofka uu laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah ee qalbigiisa ku jiro Mhm, rajo weyn uu leeyahay mhm, rajo aad iyo aad u weyn wuxuu ka leeyahay ilaahay subxaana watacaala agtiisa marka marnaba qofka kuma hadduu waxaasuu se sameeyo dhan had- qofka kuma khaatimadiisii maanta wax maxamuud wataan waxaa dilay waxaa dilay waa qof gaal ah Een, dembigiisii oo dhan marka maalinka qiyaamaha waxaa laga yaabaa inta laga qaado gaalkaas la saaro mhm, marka waa run marka qaarkood dhacdooyinka run baad ka sheegaysaa taariikh waayo waxa waa sheeko een, siday u jireen ayaad u qoraysaa laakiin qofka qoraaga ah ee qofka akhristaha ah iyo dadka kale uu uu uu ka soo jeedo qoraaga iyo iyo iyo qofka dhibanahaba waxaa laga rabaa inaynan judgment inaynan xukumin mhm.
sababta ma ogid qofka wuxuu ku dhintay ma ogid qofka wuxuu een, aakhirkiisii ahaa ma ogid Aad marka- iyo aad.
ilaahay subxaana watacaala ha u naxariista maxamuud mataan hadumadiikiisii sabir iyo imaan allah ka siiya kulley ayagu naftooda way way dhinteen Aad iyo laakiin aad.
waa nin laga galay dulmi sidaas way tacadnaanu waxa aan hadda sheegnay black slide maalinka ninka eh, madowga ah ee aan sheegnay waa adduunka dhan la damqalay haddana wuxuu ahaa nin gaal ah adduunka dhan insaaniyaddu waa inaadan qofkan ku xadgudbin wax kasta u yahay regardless wuxuu aaminsan yahay diintiisa iyo wixiisa laakiin inaadan ku xadgudbin
Een, waa waa run Een, horta nadiifana waxaan leenahay aad baad ugu mahadsan tahay inaad sheekada tan qortay jihdiga intaa la gelisay sida fiican ee wanaagsaneed u dhigtayna aad baad ugu mahadsan tahay Een, waxaan Su'aashaan rabaa- rajeynaynaa inaad ku guulaysato abaalmarintaad ah, rabtay Yes, Ali.
marintaada. Su'aashaan rabaa Su'aashaan waxay ahayd- waxay ahayd buuggan yaa mudan inuu akhriyaad is leedahay yaad u tilmaami lahayd inay akhriyaan oo ay ay ay naftooda wax badan ka faa'iidaan Een, horta niyow waxay aad u anfacaysaa baan odhan lahaa dadka koowaad een, een, kula taliya waxa weeye waa een, dhalinyarta soomaaliyeed ee- ee qurbaha ku barbaartay Een, leannahu dad dad badan baa aaminsan in in soomaalidu markii ugu horreysay ay ay soo galeen wadamadan gaar ahaan ingiriiska oo kale Een, dhawaanihii sagaashamadii iyo markii dagaalada sokeeye dilaaceen Een, laakiin een, horta taas waxay tusaa in in soomaalidu ay ilaa xilliga ay ma jireen misana waxyaabaha iyo duruufaha ay haddeer een, da- kifaaxa iyo dagaalka kula jiraan inayna ahayn wax cusub ay yihiin wax soo jireena ayna markaa hadii jeer noloshuna saa iska tahay oo loo baahan yahay inay la socdaan oo ay dadaalkooda ay halka kasii wataan Een, dhalinyarta waddanka joogtana de waxa iyagana naftooda ka anfacaysaa halka ay ku dambeyn jireen soomaali fara badan oo oo oo moogtahay de waagii hore ta- tahriibtu ma cusba simply waxaan Aad iyo jeedaa tahriibtu waa cusub maaha aad iyo aad haddii Sidee- weel imka lagu tahriibin liibiya rag baa maraakiibta ku tahriibi jiray ku Saas ayaan u taariikhi jeedaa.
jiray sidee maxamuud mataan sheekadiisii markay soo baxday i think waxaan maleynaa laba sano iyo hal sano ka hor miya ayay soo baxday sheekada maxamuud mataan Een, sidee in saamaysay idinka dadkan degan jamhuuriyaddan maxaa la yidhahdaa ingiriiska wani oo ana horta sheekadan anigu beri horaan maqlay haddaan ku sheekeeyo waxaan ka maqlay bay ahayd baan filayaa waxaa jiri jiray website soomaaliya oo inta facebook uu shaac bixin laodhan jiray somalia life miyaad maqashay maya kabacdina haddana waxay aad ugu soo una noqon jirtay forum kale oo ay soomaalidu leedahay oo la yidhaahdo somalia online marka ilaa iyo bilowgii laba kunadii bilowgii laba kunadii bartamihii laba kunada bilowgoodii sheekada waan ogaa mar walba information iyo xog dheeraada ayaa soo ifbaxaysay oo laga baranayay sheekada mogta qoraagan bogguna iyada lafteedu juhdi dheeraada ayay gelisay kabacdina imika waxaa soo baxay fideoyo waraysiyo laga qaaday odayaashii soomaaliyeed maxamuud la joogay caawinayay keyskiisa fideoyo laga duubay xaaskiisii fideoyo laga duubay caruurtiisii wixii oo dhan baa imika soo baxo miidiyuhu soo bandhigeen haddaad internetka geliso waxaasoo dhan baad ka helaysaa
marka buuggeenna maanta intaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gabagabayno waxaan bogaadinaynaa qoraaga buuga fatima soomahin fatima maganadiifa nadiifa nadiifaan bogaadinaynaa waxaan rajeynaynaa in ay abaalmarintaas ku guuleysato ayadana waxaan rajeynaynaa inay brogramyo kale iyo bugaa kale qortay aan aan akhrin doono maxaad ku dara leed cadnaano wallaahi waa waa sidaad sheegtay buugga gaar ahaan imika waxaani waa waxa soo badanaya soomaalida wax qorta cabdisinimo allahu naxariista ee waqti laga joogo iminka imisa sideetan sannadood ku dhowaad ayaa wuxuu yidhi wixii la qoraa quruuma hadhee muxuu hadal qiime leeyahay waana run soomaalidu boqorbaha ha joogeen ama dalkii degeladii ha joogeen amase af soomaalida ku qoreen ama afafqalaadoo kale waa ku qoreen dadkii waxbaa la wada qoraya calow adiguna wax qor aad iyo aad waxaan arkay weliba hadda magaalada hargeyso oo aad iyo aad bugaagta qoraalka ugu soo badanaysaa hilbress qoralia ayaa meeshan sharab uga samayn lahay
qolo muqdisho ka jirta iyaduna way jirtaa laakiin magaceedii iga maqan yahay bugaag badan baan ku arkay ayaga naftkooda websiteyadooda iyo facebookyadooda way dad badan qoreen buug baa jira waan is leenahay dee kusoo dartaan dhalinyaro badan aan fici lahaa buug yar yar uu qoray mubaarak yidhaahdo oo hadda hargeysa iyo dalalkii laascanood hadda caawa mar aan arkaa iga joogo oo la yidhaahdo garaadso intaadan guursan
ciwaanku aad buu fiicay
doontaas weyna dhaaftaydad badan baan u sharaxi lahayn dhalinyarada mustaqbalka ha aad iyo aad intayna guursan inay garaadsadaan waa title aad u fiican aadna loo amaanay buugga yar yaro dhallinyaraa oo degan carigan maraykanka khaasatan seattle washington ayaa qoray marka buuggii waa darabnay waana soo gaari doonaa insha allahu waan akrinaynaa waana ila wadaagi doonaa asaguna haddii uu diyaariya invitationkaas ayaan u gudbinaynaa si uu nagala qayb galo
aad iyo aad aad baad umaxsantahay saaxiib waxaan ku rajaynayaa inaad wacnaato dee habeen bay kuu tahay dee anigu
wacnaato dhegeystayaashuna aad umahadsanyihin intaa wixii ka dambeeyawaqtigaan ugu khasaaranina waa iska kaftamaynaa nabaday
adigu ku tahay
waa labiyo tobankii labaatan la